dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah waxaana ku yaala xerada qaxootiga ee dhadhaab oo lagu tilmaamo tan ugu ballaaran dunida ee ay qaxooti ku nool yihiin laakiin dad lagu qiyaaso ilaa iyo afartan kun oo ka mid ah dadka xeryahaasi ku nool ma aha qaxooti dhaba waa kenyaan isku diiwaangeliyey xeryaha si ay nolol uga raadsadaan ama ay uga faa'iidaystaan fursadaha dibudejinta dalal shisheeye haatan dowladda kenya ayaa waddo qorshe ay ku doonayso inay dadka kenyaanka ah ee qaxootinimada isu diiwaangeliyey ka saarto liiska qaxootinimada si markaa ay u raadsadaan aqoonsiyadooda kenya haddaba maxay tahay muhiimadda ay tallaabadan u leedahay dadka laga saarayo faraha qaxootiga kenya sidayse u arkaan qaxootiga soomaaliyeed ee kenya ku nool warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga qadar maxamuud xareed tillaabada ay dowladda kenya ay ku doonayso inay faraha qaxootinimada ay uga saarto dadka kenyaanka ah ee sida fudud qaxooti ahaanta isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiyada ee dalkeeda ayaa ahayd mid sannadihii lasoo dhaafay soo socotay inkastoo ay horey u jireen boqolaal horey qaxooti u ahaa oo ay dowladda kenya ay faraha qaxootinimadu ay ka saartay haddana dowladdu waxay mar kale ay ku dhawaaqday in la kordhiyey muddada howlgalka faraha qaxootinimada looga saarayo dadka kenyaanka ah ee haysta sharciga kenyaanka meelaha ay dowladdu barnaamijkan ay ka fulinayso waxaa ka mid ah xeryaha dhadhaab xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo deegaano kale oo dalka kenya ka tirsan halkaasoo ay ku nool yihiin dad horey isku diiwaangeliyey kenyaannimo iyo qaxootinimo dowladda ayaana doonaysa in ay kala saarto dadkan iska diiwaangeliyey labada dhinac haddaba maxay tahay muhiimadda ay arrintaasi ay u leedahay dadkan iyo in dowladdu ay faraha qaxootinimada ay ka saarto dadka kenyaanka ah ee sida fudud isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiga ah ee kenya maxamed ismaaciil shiine oo arrimaha soomaalida kenya iyo qaxootiga u dhaqdhaqaaqa ayaan weydiiyey qaxootiga faa'iidooyin badan u leeyahay sababtoo ah qofka qaxootiga ahaa oo isku dayay inuu sharci kenya qaato oo sharcigana u soo bixi waayey kaarka qaxootigana ka xayirmay faa'iido badan uu leeyahay hadii laga saaro sistemkii oo loo daayo kaarkiisa qaxootiga validation loogu sameeyo sababtoo ah xarada qaxootiga hadla ka soo qaadba qofka xarada qaxootiga jooga broceska waxaa laga yaabaa inuu famil kula jiray familka dhanaa u xayiran oo barnaamijkoodii qorbaha ku aadi lahaayeen oo dhan uu ka xayiray isaga laftiisa wuxuu iska xayiray dhaqdhaqaaq inuu samayn karo waddanka kenyana ma aqoonsana unkana lagama aqoonsano marka wuxuu ahaa qof dhibanoo tetles camal ah marka haddii sistemka laga saaro kan qaxootiga loo daayo oo sistemka la siiyo waxay la mid tahay marka inuu qof sistemkii ku soo noqday xuquuqda qaxootiga ay leeyihiin oo dhan oo ka maqneed ayuu helaya hase yeeshee soomaalida qaxootiga ku ah dalka kenya ayaa iyaguna qaba aragti ah in ay doonayaan inay ku adkaystaan qaxootinimadooda si sidoo kale loogu tixgeliyo fursadaha ay helayaan dadka qaxootiga ah ee kenya ku nool cusmaan jeelaani aawow waxa uu soddonkii sano ee lasoo dhaafay uu qaxooti ku ahaa dalkan kenya marka kaanaga ahaan qaxooti ahaan oo waa noo wanaagsan tahay aad iyo aad weliba inaan qaxootinimadeenna aan ku joogno inkees haddii ay sunoo baxaan safaro ama fursado oo dibadda ah resettlement waddan saddexaad ah faraheen inay nadiif noo ahaadaan oo yacni qaxootinimadeenii si oo hadhow safarkeenii uu dib u dhac ugu imaanin dowladda kenya iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee u n h c r oo sidoo kale waday qorshe kale oo ay qaxootiga ugu ogolaanayaan inay isdhexgal ay la sameeyaan bulshada kale ee waddanka kenya ayaa hase yeeshee dhaqangalka qorshahaasi ayaanan weli ka hirgelin dalka kenya barnaamijkaas dowladdii horey ahayd wuxuuna dhaqan galay sanadkan aan soo dhaafnay labada kun iyo labadii bishii saddexaad waana bardha marba haddii baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay ansixiyeen waa barnaamij dhaqangalay laakiin ilaa hadda wuxuu la xayiran yahay implementationkii in dadkii intii la wacyogeliyo noola ogolaado xarooyinka la xiro oo qofka free uu noqdo inuu isagoo qaxooti ah integration samayn karo ganacsi furan karo dhaqdhaqaaq socon kara safarada hadda ka xayiran dadka qaxootiga ku jiroo kale ay xor u yihiin inay safraan basaboorka u n ka qaadan karo hadduu ganacsi ku jiro uu dibadaha ka soo adeegan karo sida dubai iyo hindiya iyo shiinaha la aado hadduu cimro raba sacuudiga uu aadi karo hadda waxyaalahaas oo dhan ayaa ay ku dhiban yihiin marka integrationka marka wuxuu u siyaadinayaa in qofka uu noqonayo qof aan xara ku jirin uu la mid yahay dadka kale oo kenyaanka caadiga waxa keliya ka mamnuucan waa siyaasadda inuu ka qayb galay wixii la mid laakiin inta kale xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay ayuu yeelanaya khadar maxamuud xareed v o a nairobi